halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toos ah uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
bisha maaj sanadka idaacadda waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinkugu hayno waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo si kumeel gaar ah u joojisay duulimaadyada gudaha soomaaliya si ay u xakamayso faafitaanka cudurka koronafirus
madaxweynaha somalilan muuse biixi oo ka hadlay go'aanka baanka adduunka iyo weliba hay-adda lacagta adduunka ay soomaaliya deynta uga cafinayaan isagoo sheegay in somalilan waxeeda gooni loo siiyo labaha dowlada xilkiisu tagaya koysaashka kala baxay mid walba sideeda iyo gaarkeeda loogala macaamilayo somalilan haddii laleeyahay kuma ictilaafsano kula macaamili mayno soomaaliya waxaa ka dhaafteen iyo waxu qabansaana ka idiin taalla annagu somalilan baanu naloo soo marin maayo cid kale waxaan kaloo idiin haynaa dagaallo ciidamo ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed ku dhex maray buurhakaba iyadoo afar askarina ay dhinteen barnaamijyadii martida mikrofoonka aweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka oo inoo akhriyo jamaal axmed cismaan
magaalada wuhan ee shiinaha oo ah halka markii ugu horreysay uu ka dilaacay cudurka coronavirus ayaa bilowday sabtida maanta inay qaado xayiraaddii muddada laba bilood ee saarneyd magaaladaas iyadoo dib ay u bilowday qaar ka mid ah in dadku ay isugu soo baxaan goobaha adeegyada ganacsigana dib u furmaan taasi waxay u ogolaatay in qoysas kala irdhaysanaa ay dib u midoobaan kadib markii lagu goodoomiyey waddanka intiisa kale muddo laba bilooda dibufuridda wuhan oo ah halka uu cudurku markii hore uu ka bilowday ayaa waxaa la soo sheegayaa inay bilaabatay bishii desembar ee sanadkii hore sida ay ku waramayso wakaalada wararka ee royters tani waxay calaamad u tahay guusha dagaalka fayraskan uu shinuhu ka gaaray fayraskan ayaa ku faafay in ka badan laba boqoloo wadan oo caalamka ah maamulayaasha magaalada ayaa qaatay go-aano ad adag si ay u joojiyaan in dadku ay ka baxaan ama ay soo galaan magaalada warshadaha ay ku badan yihiin islamar ahaantaasina ay ku nool yihiin kow iyo toban milyan oo qof waxaana magaaladaasi ay ku taalla bartamaha dalka shiinaha qoysaska ayaa laga xanibay guryahooda in ay kasoo baxaan waxaana taasi ay sidoo kale keentay in adeegyada basaska la joojiyo dadka dukaamada keliya loo ogolaado in ay kasoo dukaamaystaan gaar ahaan kuwa raashiinka lagu iibiyo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha safka hore kaga jira la tacaalidda coronavirus ee waddankan mareykanka ayaa weydiistay qalab caafimaad oo dheeraad ah iyadoo laga cabsi qabo in mawjado bukaano la filayo inay buuxdhaafiyaan isbitaalada maadaama tirada guud ee cudurka coronavirus ee mareykanku ay kor u dhaaftay boqol kun oo qof waxaana la sheegayaa in kun lix boqol oo qof kale ay u dhinteen cudurkaas dhakhaatiirta ayaa si gaar ah waxa ay uga shanqariyeen baahida weyn ay u qabaan agabyada dadka hawada siiya oo dheeraada kuwaas oo gacan ka siinaya bukaanada inay neefsadaan waana qalab aybay yidhaahdeen ay aada ugu baahan yihiin dadka qaba cudurka covid nteen oo ah cudur ku dhaca neefmareennada isbitaalada ku yaala magaalooyinka new york new orleans detroit iyo kuwo kale ee uu covid nteen-ka sida aadka u saameeyey ayaa sidoo kale qayladhaan ka soo saaray yareynta dawooyinka dadka waxaana ay sahayda caafimaad iyo shaqaale tababaran ay u baahan yihiin goobahaasi caafimaad si markaasi ay ula tacaalaan dadka qaba cudurkaas xilli tirada la xaqiijiyay ee covid nteen ee dalka mareykanka jimcihii kor u kacday ilaa iyo boqol iyo saddex kun oo kiis tirada jimcihii lasoo wariyey ayaa ka dhigaysa in mareykanka uu haatan hogaamiyo kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus isagoo dhaafay dalalka shiinaha iyo talyaaniga dowladda turkiga ayaa joojisay dhammaan tareenada isku xira magaalooyinka iyo dulimaadyada maxalliga ah ee wadankaasi taasi oo tallaabo ay ku doonayso wadankaasi dowladda turkiga in ay ku xakamayso baahitaanka cudurka coronavirus tirada kiisaska uu soo ritay coronavirus dalka turkiga ayaa ilaa iyo shan kun lix boqol sagaashan iyo sideed qof waxaana u dhintay labaiyo sagaashan qof madaxweynaha dalkaasi rajab dayib ordwan ayaa jimcihii ugu baaqay dadka dalkaasi inay galaan si iskood ah inay isu karantiilaan oo ay guryahooda ku nagaadaan marka laga reebo dukaamaysiga ama soo gudashada baahiyaha aasaasiga ah erdwan ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo lagu xakamaynayo bariskan isagoo sheegay in dulimaadyadii caalamiga ah oo dhan la joojiyey islamar ahaantaasina safarada isku xira magaalooyinka ay noqon doonaan kuwo ku xiran ogolaanshiyaha dulimaadyada islamar ahaantaasina ka hela guddoomiyaasha gobolada uun madaxa shirkadda diyaaradda turkish airlines bilaal exi ayaa sheegay in dulimaadyada gudaha ay keliya shaqayn doonaan ilaa iyo afar iyo toban magaalo waaweyn ilaa iyo saqda dhexe ee sabtida maanta ah waxaa kaloo uu sheegay in wixii xilligaasi ka dambeeya ay rakaabka u baahan yihiin inay fasax ka helaan xafiiska guddoomiyayaasha si ay u duulaan warkii caalamkana waa naga intaa
jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay warka caalamka fiid wanaagsan dhegaystayaal aan ku bilownay dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in si kumeel gaar ah laga bilaabo maalinta birita ah loo joojinayo duulimaadyada gudaha soomaaliya si loo xakameeyo faafista cudursidaha coronavirus ee keena cudurka covid cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho war qoraal oo ka soo baxa wasaaradda gaadiidka duulista hawada soomaaliya ayaa maanta mar kale lagu soo saara awaamiir hor leh oo ku saabsan hawada soomaaliya war qoraal oo ka soo baxa wasaaradda gaadiidka duulista hawada ayaa lagu joojiyey dhammaan duulimaadyadii gudaha laga bilaabo taariikh sagaalabaatanka bishan oo ku beegan maalinta berita ah war qoraal oo ka soo baxa wasaaradda gaadiidka ayaa lagu sheegay in awaamiirtii hore loo soo saaray xildhibaada hawada ee duulimaadyada caalamiga weli uu yahay sideedii sidoo kale dhammaan diyaaradaha gudaha ka samayn jira duulimaadyada ayaa hadda la faray inay joojiyaan tani waxaa loogol leeyahay xaqiijinta iyo kahortaga xanuunka coronavirus oo hadda saddex kiis laga helo soomaaliya oo qof kamid ajnabi uu yahay sidoo kale warkan ka soo baxa wasaaradda gaadiidka duulista hawada waxaa lagu sheegay in diyaaradaha xamuulka raashinka qaada ay soo dalbadaan saa kahor intaysan duulimaadka samaynin shaqaalaha diyaaradaha gacanta ku haya ayaa la faray inay u hogaansamaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ee talooyinka la xiriira sida looga xanuunka coronavirus dowlada soomaaliya hore waxay u qaada tilaabooyin ay kamid ahaayeen in la fasaxay jaamacadaha iskuulada iyo goobaha dadweynaha sidoo kale waxaa la fasaxay shaqaalaha dowlada maalintii shalay ahaydna wasaarada dhallinyarada ciyaaraha waxay ku celisay inaysan dhici karin wax ciyaaro ah oo dadku isku yimaadaan dhammaan tilaabooyinka waxaa loogala jeeday sidii looga hortegi lahaa xanuunka coronavirus oo hadda soomaaliya saddex kiis laga helay laba qof oo soomaali ah iyo qof ajnebiya oo maalintii shalay wasaarada caafimaadka xaqiijisay muqdisho dadku hadda waxay aad u hadal hayaan xanuunka coronavirus waxaana wasaaradda caafimaadka ee maamulka gobolka magaalada ay ka bilaabeen oo la wacyigelinleed oo dadkay kaga digayaan ka fogaanshaha kulamada dadweyne iyo wax walbee suuragala xanuunkan uu ku fidi karo cabdulqaadir okey v o a muqdisho
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxda axsaabta mucaaradka somalilan ayaa maanta ka hadlay go-aanka baanka adduunka iyo sanduuqa lacagta ee dunida ee i m f ay diinta uga cafinayaan soomaaliya muuse biixi ayaa hay-adahan ka codsaday inay si gooniya ula macaamilaan somalilan oo wixii ay siinayaan aanay u soo marin soomaaliya warbixintan waxaa hargeysa ka soo dirtay sagaal mustafa xasan nuur
shirkani jaraa'id ay sida wadajirka u qabteen madaxweynaha somalilan iyo guddoomiyeyaasha labada xisbi ee u ciidiyay wadani waxay ugu horeyn fariin caafimaad ay u direen bulshada iyagoona sheegay inay taxadar dheeraada ay muujiyaan bulshadu dhanka kale waxay mowqif adag iska taageen go-aanka cafinta deynta soomaaliya ugu horeyn madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay arrintani maanta waxaa soo baxay oo uu soo saaray world baanka adduunku in dowladdii loola jiray somali republic ee lixdankii la aasaasay ee koob iyo sagaashankiina kala burburtay in laga dhaafay daymihii xoogoodii mucaawino toosan la siinayo warqadu ay soo qoreen ay soo baahiyeen mala u akhrideene ereyga somalilan si cad ugamay saarin markay sheegeen soomaaliya iyo shantooda maamul gobol waxay dhaheen somalilandna koob iyo sagaashankii bay sheegtay inay ka baxday labana ictiraafin waanu ka saaray oo dowlad gaara sidoo sanado gaar u taagan kuma cadda baanka adduunka waxaanu leenahay labaa dowlada lixdankiisu tageen koob iyo sagaashanka kala baxay mid walba sideeda iyo gaarkeeda loogala macaamilaya somaliland haddii laleeyahay kuma ictiraafsano kula macaamili mayno soomaaliya waxaa ka dhaafteen iyo waxu qabansa ninka idiin taalla annagu somaliland baanu dowladda gaarka ahayd baan marka hortagna waxay wixiina lagala hadlayo annagana lagala xaajoonaya naloo soo marin maayo cid kale madax banaanida iyo ictiraafka asheenisana waa kaanu ka baxnay ee ka dagaalanay ee gooni uga joogno eenu dowladda ka dhisanay taasna waa fariinta labaad oon u dirnay baanka adduunka dhanka kale gudoomiyaha xisbiga macaaridka wadani cabdiraxmaan cira ayaa isaguna dhinaciisa ka hadlay waxaanu isku wada raacsannahay in soomaaliya iyo somalilan laba dalood dee jaar ay yihiin oo walaalo ah baankuna waxaanu leenahay waxaa ku waajibay inuu si gaara ula kala dhaqmo soomaaliya iyo somalilan marka waa fariinta guud aanu u dirayno baanka taa madaxweyneaanu xoojinaynaa soomaaliya somalilanna waxa koob iyo sagaashankii baa isugu dambeysay wuxuu isugu jirkoodii koob iyo sagaashankii baynu ku dhawaaqnay madax bannaani inkastoo inaan helin dee ictiraaf laakiin dunidu waxay noola dhaqantaa somalilan inaynu nahay waxaanu doonaynaa inay somalilan ahaan baankuna ula dhaqmo somalilan wixii la siinayana toos loo siiyo oo aan cidna loo soo marin ugu dambeyn faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga macaaridka ee ucid ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay lana dowlad aan dadkeedii ka wakiilhayn oo sharcigeedu ku socon soomaaliya itaaliya ku socon in oo sideed bilood u harsan tahay inay dha haddaa lacag loo sii daynayaa lacagtuna maaha la siyaa waa amaah kale waa ama amaah dul saaran financial breaching baa la dhaa breach yaa la ydhaa weliba way ka tan imika ay qaadanayaan way ka interest badantay tii hore way ka interest badantay marka in dadka loo dhubo la waalo maaha lacagtaa waxaa leeyahay somaliland wixii la siinayo dee laba dal baan hona isku tago mid uu dhisan yahay in wax eesaanil noo soo siiya si toos noo siiya ayaan taa kurkaanna sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
afar askari oo ka tirsan ciidamada koonfur galbeed ayaa ku dhintay iska hor imaad ka dhacay degmada buurhakaba dhinaca kale qarax ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada baydhaba warbixintan waxaa noo soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh iska horimaadka oo ka dhacay degmada buurhakaba ee gobolka baay wuxuu u dhexeeyaa ciidamo ka wada tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya tirada dhimashada ayay goobjoogayaal buurhakaba ku sugan xaqiijinayaan inay gaarayso ilaa afar askari oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamay wuxuu ka bilowday dagaalka kadib markii maalnimadii shalay bar kontarool oo gaadiidka lacaga looga qaado lagu dilay laba qofood oo shacab ah iyadoo ciidamada dagaalka bilaabay maantana ay doonayeen in loo soo gacangeliyo ciidankii maalnimadii shalay dilay dadka shacabka xaaladda degmada buurhakaba ayaa lagu soo waramayaa inay kacsan tahay waxaana soconaya dadaalo la doonaya in lagu qaboojiyo xiisadda aloosan maamulka degmada buurhakaba ayaa wada xalinta dagaalka ka qarxay gudaha degmada buurhakaba ee gobolka baay dhinaca kale qarax miino ayaa wuxuu ka dhacay koontaroolka laga soo gala magaalada baydhabo gaar ahaan duleedka bari halka lagu magacaabo bakiin wuxuu ahaa qarax miino dhulka lagu aasay waxaana ku geeriyooday hal askari oo ka mid ahaa ilaalada koontaroolka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo dhegaystayaal waxaa naga xasuusinah in cudurka coronavirus aawadii uu saameyn nagu yeeshay oo barnaamijyadii idaacadda v o a aad uga barateen ay idinkaga imaanayaan wariyaasha v o a oo guryahooda ka soo diraya haatan waxaad ku soo dhowaataan hees ka hadlaysa xanuunka coronavirus waxaana sameeyey oo laxankana saaray islamarkaasina ku luqaynaya fanaanka seer maxamuud cumar cabdi
haytaaban haystaban meel qudha hataaban hataaban haystaban wejiga ha taaban tirtiro gacmahaaga madhbadh tallaabo u jirso dadka kale hadduu ku taabana cidow tegin takooro naftaada bano tirtiro gacmahaaga madhbadh tallaabo u jirso dadka kale hadduu ku taabana cidow tegin takooro naftaada bano tawxiidka alluunbaad tirtiri karaye talana eebbaaga saaro saaro saaro saaro tawxiidka alluunba tirtiri karaye talana eebbaaga saaro saaro saaro haatanna ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa toddobaadkan marti ku ah cumar maxamuud filish gudoomiyaha gobolka banaadir barnaamijka waxaa soo jeedinaya wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
aad baad umahadsantahay gudoomiye waan kaaga mahadinaynaa wakhtigan iyo aqbalaada waraysigan kusoo dhow barnaamijka martida mikrofoonka ee v o da aad baad umahadsantaha marka hore adigaa mudan cabdiqaadir gudoomiye gudoomiyaha gobolkana duqa muqdisho aad tahay ee muddaad halkan haysay bal gobolka iyo xaaladiisa tani markaad timid bal noo soo koob halka wax ku marayaan Ah, bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasala wasalaamu calaa rasuulillah Eh, cabdiqaadir eh, waxaan ah, xilka qabtay eh, kowdii sebtembar eh, laba kun sagaal iyo tobanka Eh, haddana waxaa la joogaa eh, bishii maars laba kun labaatan Eh, muddadii aan joogay wixii karaankeenna ahaa waa qabanay Eh, waxyaabihii aan taarij garaynaynay inaan qabanno waxaa kow ka ahaa wax ka beddelka amniga taasoo runtii eh, ay ahayd eh, jallanjiga ama caqabadda ugu weyn ee magaaladan haysata ee ahayd amnigay ahayd Ah, marka waxaan xooga saarnay inaan wax ka bedelna amniga inkastoo be- weli aynaan gaarin halkii aan rabnay haddana maantay eh, waad arkaysaa sida hore inay ka duwan tahay Ah, sidoo kale eh, nadaafadda ayaa iyadana aan taargad garaynay oo runtii meelo badan oo qashinku iska yaalay eh, wadooyin badan oo mataqaana ay raf ahaayeen Ah, marka nadaafadii ayadana ilaahay xad waa ku dadaalnay inkastoo eh, tashiilaadka eh, noo suura gelin karaa inaan boqolkiiba boqol dhammaystirna aanan heli karin haddana inta karaankeennaha waan ka shaqaynay Ah, sidoo kale eh, waxaan ka shaqaynay eh, arrimaha dibudhiska oo aad arkaysiin eh, in wadooyin aan dhisnay eh, xarig la jaray eh, ka xarig jarnay macnaha wadooyin kuwa cusub aan dhagax dhignay kuwo kalena aan mar dhow dhagax dhigi doono haddii alla idmo waxaa taas dhinac socotay mashaariic kale oo ay ka mid ahayd eh, dayactiro iyo dibudhisyo eh, guud ahaan gobolka banaadir qeybiis kala duwan sidii eh, yacni xarumaha degmooyinka ka mid ahaa eh, waxaa ka mid ahaa xarumo kale oo isla gobolka banaadir ah Wa- waa gartay gudoomiye dalka muqdisho aad ahayd muqdisho aad deganeed meelna maadan kaga bixin Ee, intaadan xilka qaban ka hor shacabkaaga la nooleed culeysyada jira iyo caqabadaha qayb ka ahayd marka wax kaa guuxayay haddaad xilkan qaban lahayd isdhihi wax ka bedel oo markaad xilka qabatay kadib aad wax ka bedesho ma jiraan oo guuxa dadka ahay
Ah, wallaahi horta inta badan aniga eh, maadaama magaaladii aan ku dhashay aan joogo inta aan kula soo ekaaday duruufihii kala gedisnaa aan mataqaanaa eh, la soo noolaa wax badan oo yacni dadka guuxooda ah waa anaaba ka warqaba oo dadkii baan ka mid ahay ciyaalkayga ka mid ah ehelkii oo dhan ah halkan jooga marka eh, wax alla wixii culaysyo ah ee dadka muqdisho ay qabaan si toosa ayay ii taabataa si deg degana waan u dareemaa islamarkaasna waxaan ku dhaqaaqnaa aniga iyo tiimkaygu inaan deg deg wax uga bedelno wixii caqabada ama culaysaha haysta Ee, xilqabashadaadii caleemasaarka ka hor iyo caleemasaarkaba meelaha aad ishu weysay oo aada loo hadalhay waxay ahayd qarneesha wadooyinka muqdisho waa uu tun ku taagan dadka magaaladan magaaladu way kala go-antahay isku socod ku adag yahay waad ku calalisay laakiin weli halkaad ugu timid ay taagan tahay meesha maxay ka dhaqaaqi lahda Eh, aad aad umahadsan tahay Eh, runtii ma dhihi karno halkii aan ugu imid ayay taagan tahay oo adigu yani ilaalo wadooyinka ah way jiraan laakiin istubnaantii iyo isdulsaarnaantii iyo caqabadihii faraha badnaa hadda sida hore ma aha sida qof walbaba uu dareemi karo ee way jirtaa in jog boontiyo ama barkoontaroolo ay magaalada yaalaan ee wadooyinkeeda runtii in magaalada barkoontaroolo ay yaalaan oo meel walba yacni lagugu baarayo waxa keen waa la iska garanaya waa xaaladda amniga ayaa keentay marka waxaan isbarbar dhignay yacni culeysyada ama caqabadaha amniyee jira ee ku dhici kara dadka si fudud in si macno darre ama cadownimo ah loo laayo iyo inay xoogaa un toban daqiiqo shan iyo toban daqiiqo xoogaa caqabadoon ay la kulmaan kadibna access ay kusii baxaan ay helaan waa isbarbar dhignay waxaan qaadanay marka tan ah yacni in dadkii la baaro la hubiyo isgudubka oo amnigu uu noqdo mid gacanta dowladda ku jira iyo maamulka gobolka banaadir taas alxamdulilah waa ku guulaysanay marka waan rajaynaynaa waqti aan fogeyn inaan macnaha anagoo mar walba aan ka tegaynin taxadirka iyo feejignaanta inaan yacni sii fududayno oo meesha hadda ay joogto aan uga sii dhowaano
waxaad duq magaalo u tahay magaalo dadka ku nool matalaadaysan haysan laakiin dhowaan waxaa la kulantay gudiyadii dastuuriga ee madaxa bannaanaa iyo kan baarlamaankii wasaaradii dastuurka waad wada hadasheen dastuurkana oo lagu ballamiya gobolka waxaa la yidhahdaa dibaa loo eegi doonaa maqaam gooniya xaggee wax marayaan
maxasan cabdiqaadir arrintaas runtii meel fiican ayay marayaan mana aha dadka ama mas-uuliyiinta ku howlano maamulka gobolka banaadir oo keli ah balse waxaa si isla mid ah uga howlgelaya oo gacanta ku haya yacni labada aqal ee baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare iyo hay-adaha mataqaanaa howlahaas loo xil saaray oo oo dastuuriga ah sida guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga la socodka arrimaha dastuurka ee labada aqal ka socda sidoo kale waxaa howlahaas si islamida aan u wadnaa wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo aan dhammaantood uga mahad celinayo dadaalka ay wadaan iyo halka ay soo gaarsiin soo gaarsiiyeen ilaa hadda nuqul baa lagu wareejiya dhowaan maxaa ku qoraa
nuqulka la igu wareejiya waxaa ku qornaa yacni dib u eegista dastuurka sida ay la tahay guddiga dastuurka oo u kala baxa laba guddi oo midna labada aqal ka socdo midna uu yahay guddiga madaxa bannaan aragtidooda iyo wixii aan aragtidaas anagu aan ku kordhin lahayn inaan kusoo kordhino akhrino marka hore meesha wax u marayaan kadib wixii ay nala noqotana aan ku darno sidaas ay ku saabsaneed
aan u laabto waxaa la kulantay odayaal dhaqan waxaa la kulantay bulshada waxaa la kulantay qof walba ee magaaladan ku nool oo si uun tale u hayay meelaha aad isha looga waxaa ka mid ahayd ganacsatada cariiriga wadooyinkay ka cabanayeen canshuur baa la qaada waad og tahay xala ugu dambeysay bajaajlebaa maaragtay mushkila la kulanta oo cabanaysay arrimahaasoo kale guddoomiye weli hay-adaha amniga ee ganacsatada waxaa u dhexeeya gaab markaad fiiriso qaab macaamilka magaalada maxaa diida in lasu soo dhaweeyo
runtii ma jiraan wax kala fogaansho ah culaysyo waa iska imaan karaa mararka qaarkood maxaa yeelay waxaad og tahay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho inta badan ma haystaan shaqo marka qof kastoo dhallinyaro ah wuxuu xoogga saaray inuu nolol abuurto noloshii markaa boqolkiiba siddeetan nolol abuurka wuxuu isugu tegay bajaajka marka bajaajki markaa iska daa hay-adihii amniga iyo ganacsatada kale ayagaa caqabad isku noqday marka anagoon tiraduyo aada u badatay awgeed marka annagoon ayagiina mataqaanaa u diidayn inay shaqaystaan ayaan haddana waxaan wadnaa si taxadir ah in ayaguna yani culeysyada iyo caqabadaha ama kuwa ay iyagu isku hayan dhexdooda ha ahaato ama kuwa bulshada inteeda kale ay ku hayaan ha ahaatee inaan macnaha yara khafiifino oo aan kala hagno dadaalkaas aan ku jirnaa ganacsatada dee ayaguba waa ka mid oo waxaway gaadiidkooda nolol ay ka raadinayan waa ganacsato marka ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn markay si isaga hor yimaadeen annaga kuwa yaryaraa la safanaa oo dayarkaa dhowaan waxaa la ansixiyey oo goobjoogna ka ahayd sharciga doorashooyinka beesha caalamka ee dad badan xog ogaala walaac ay muujiyeen markay timaado udoodidda ama uqariimidda dadka muqdisho oo aan cod ku lahayn sharciga hadda la meel mariyey laakiin waxaa la kulantay guddiga doorashooyinka madaxa bannaanaay arrintan waxay ka wadeen maxaa idiin sheegeen wallaahi waa mahadsantaha cabdiqaadir eh, intaan anigu hadda la kulmay ama ha ahaato madaxda sare ee dowladda ama ha ahaato wasaaradaha ay khusayso ama guddiyada eh, hawshaas gacanta ku haya ha ahaato Eh, runtii ama shacabka eh, ku nool magaalada muqdisho ha ahaato ma arag anigu cid ayaan ka go'nayn in dadka muqdisho ay matalaad helaan oo ay la mid noqdaan eh, gobollada kale Eh, arrintaas waa rajaynayaa marka eh, muddaxileedkan hadda inta lagu jiro in arrintaas ay soo afjarmi doonto insha allah qof walba wuu jecel yahay madaxweynaha dalku wuu sheegaa ra-iisaare wuu sheegaa laakiin guddoomiye dastuuriyan ama qoraal ama dukuminti muhiimay taa dadka inay ogaadaan ama telayso muqdisho ku nool taa maxaa diidan
Eh, arrintaas yacni awal xilliyadii lasoo dhaafay caqabadooyin eh, siyaasadeed iyo caqabadooyin yacni masaalix dhaqaale ayaa soo gaarsiiyey wakhtigan hadda laakiin runtii eh, xilligan hadda lagu jiro waxaad moodaa in arrimahaas oo dhamme ay soo khafiifmeen oo loona bislaaday in mataqaanaa eh, yacni dadka muqdisho ay xaqooda helaan in loo bislaaday ayaad moodaa marka eh, hay-adaha dastuuriga ahaa gacanta ku haya arrintaas yacni in ay yacni dadka muqdisho aragtidoodii ay soo jeediyaan ay ku dabaqaan dastuurka taasuna ay qayb ka noqoto wax ka bedelka dastuurka ama dib dib u eegeysta dastuurka hadda gacanta lagu hayo dadka muqdisho markii lagu magacaabay meelaha aadka ay ishugu hayeen in in oda muqdisho tahay ammaankeena si dhaqsaa wax kaa qaban doontay ahayd Eh, waxbaan isbedela daba saa sheegtay marka al-shabaabka muqdisho ka dagaalama mudakhilaadkaad haysa iyo inta ilaahay kuu saamaxo maxaad nala wadaagi lahda fariina sidee looga adkaan karaa al-shabaab
Ah, wallaahi ashka- al-shabaab eh, shartooda allah namootiye waa mushkilo caalamiya Eh, soomaaliyana waxay ugu bateen waxawaaye waxay waxay uga faa'iidaysteen tabaryarada eh, dowladda soomaaliyeed Eh, ha ahaato tan hadda jirta ama kuwii hadda la- na soo dhaafay ha ahaato Eh, waxay yara soomaalidu ekeed meel aan cidi maamulin oo ay u fududdahay cid kasta oo falal guracan inay fuliso rabto meel ay ka adeegato runtii arrintaas dadaallo badan ayaa mataqaanaa dowladihii soomaaliya ee hadda tan ka horreeyey ay sameeyeen ku sameeyeen waad ogtahay magaala- magaalada muqdisho inteeda badan ee shabaabaa xukumi jiray Eh, waa laga saaray dadaal badan oo la sameeyey Eh, dowladdanuna halkeedii ayay kasii waday Eh, waxaad ka warqabtaa in magaalooyin cusub hadda la xuraynayo Eh, marka caqabadahaasu eh, way soo jireen ayagoo intaan ka xoog badan haddana way jiraan Eh, wayna jiri doonaan hadda muddooyinka soo socda sida sida muuqato laakiin eh, waxaa markhaati madoonto ah in ay sii yaraanayaan Eh, taasna si yacni committed ah oo loo dhammaystiran yahay ayaa dhammaystirkeedii tubtii dhammaystirka loogu joogaa gudoomiye mahadsanid waxaad ku fadhidaa kursi duqi magaalo eh, laga dilay allah u naxariiso jane cabdiraxmaan hay-adaha ammaanka ee dowladda xog badan weli lama hayo wax raadahoo muuqdood la wadaagi lahayd mujtamaca soomaaliyeedoo eh, qaabka wax u dhacayn ama wax xoga ma noqon beenin kartaa caawa aada u mahadsan tahay Eh, niyahow eh, in dhibaato dhacday waan ogahay waan qirayaa Eh, dhibaatadaasoo sababtay inuu ku dhinto eh, duqi eh, muqdisho aniga iga horreeyey ay ku dhinteen yacni howlwadeenno aad iyo aad muhiim ugu ahaa eh, maamulka gobolka banaadir Eh, runtii arrintaas hay-adaha amniga ayaa si gaar ah gacanta ugu haya Eh, anigu marka inta aan ka warqabo in dhib dhacay ayaan ogahay waxaana xoogga saaray kiiyoo kale si uusan- sida uusan u dhici lahayn taasaan xoogga saaray ilaa haddana meelo fiican ay noo marayaan laakiin sidaasay ahayd iyo sidaasaa wax u dhaceen iyo cid baa iskale anagu maleyn aad baad u mahadsan tahay wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud cumar finish oo marti noogu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka v o da gudoomiye aad baad u mahadsan tahay
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka cawayska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku ahyaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bal ka waran dhegaysta haddii qufaca aad qufacday aad ku mutaysato xadhig oo xabsiga hadda waa xabsiga ee xabsiga lagu taxaabo waxaana ninkii lagu soo oogay dambi odhanaya inuu nabadii khalkhalgeliyey
waxaa kaloo aan idii hayaa qaybtii koowaada waraysi dheer oo fanaanada nimce yaasiin caraale ay kaga waramayso waayaheegii fanka aawana waxaad maqli doontaan kalgacaylka halistiyo hadimada ka dhowro hadda laabtaygu hay
qaybta halabuurka iyo heesaaga ayaad kaga bogan doontaan waraysigaasi barnaamijkana waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal tan iyo intii uu dunida ka bilaabmay xanuunka haatan sida ba'an ugu baahay ee coronavirus amaba covid sagaal iyo toban islamarkaana laga warhelay halista uu leeyahay iyo weliba sida uu qofka u waxyeelayn karo caafimaadkiisa ayaa dowladuhu ay soo saareen tallaabooyin isdaba joog ah oo ay gogol leeyihiin inay ku xakameeyaan fiditaankiisa iyadoo taasina ay weheliso kala shaki bulshadii markii hore sida gacaltooyada leh isku dhex qaadaysay soo kala dhex galay waxaana tallaabooyinka aada dadka loogula taliyey ka mid ah in aanay dadku isku dhowaan islamarkaana ay kala fogaadaan iyadoo arrintaasina ay dowladaha qaar si adag u dhaqangeliyeen islamarkaana ay si dhow ishagu hayaan waxaana dhegaystayaala tanbarbar socota dad iyagu tallaabooyinkaasi ciyaar amaba kaftan ka dhiganaya oo dhayalsanaya islamarkaana aan sidooda u dhaqangelinaynin bal haddaba waxaynu maqli jirnay uun yaanu afkaagu ku xidhina ka waran haddii dhegaysta qufac aad qufacday hal mar aad ku mutaysato xabsi dalkan maraykanka ayaa haddaba dhegaystayaala dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dhowr sheeko oo arrintaasi la xidhiidha kuwaas oo dad lagu xidhxidhay sidoo kalena keenay khasaare maaliyadeed oo soo gaadhay ganacsiyada kooban ee haatan shaqaynaya qaarkood bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan inoo haya cabdixakiinow guud ahaan caalamka meel kasta oo aad iminka eegto ama aad tifiyada ka eegto ama aad barahan ay bulshadu ku kulanto aad ka eegto sheekadan kaftan maaha waa in dadku meel kasta oo ay joogaan caalamka qof kastaaba waa inuu intiisa qabtaa waa in loo hogaansanaado talooyinkan kasoo baxaya saraakiisha caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ah tusaale ahaan inta laysu jirsanayo gloveska la xidhanayo bahaladan afka laga xidhanayo iyo in guryaha la joogo wadartaade shaqaalihii oo dhamme oo aynu inagu ku jirnaa guryihi baa laga shaqaynaya marka in loo hogaansamo guud ahaan xaaladdu sida ay tahay marka nin dhakhtaraa jiro isagoo ay warbaahintu aada usoo qaadanaysa gaar ahaan waddanka maraykanka korka kale haddaynu soo qaadano muxuu sameeyey ninkaa dhakhtarkii se see loo helay keligii horta maaha cabdi cabdixakiim oo dad badan baa waxyaabo aan kaftangelaynin kaftangelay waana garan kartaayo iminka caalamka wax kasta oo soo baxa waxay doonaanba ha ahaadee social mediahii ayaa dadkii ay dhex si u dhex marinayaan qaarkood kaftan ha u mariyaan qaarkood wacyigelinba ha ahaato xitaa dee talooyin fiican dadka qaarkood ay samaynayaan ninkan dhakhtarkii laba qof oo shaqaalaha caafimaadka oo la shaqeeya ayuu ogaan ugu hindhisan macnaheedu maaha inuu xanuunkan covid nineteenka dee uu doonay inuu qaadsiiyo laakiin taa lafteeda ayaa dembi ah waxaana ninkii lagu soo oogay dembi odhanaya inuu nabadii khalkhalgeliyey haddaba nabadgelyada dhimed qofcii baa keenaya dabcan nabadgelyadu waa khalkhalgeliyey waa inaynu ognahay oo dadkan iminka maraykanka qofka la ogaado in uu si ula kac ah xanuunka dadka uu u gaarsiinayo waxaa lagu soo qaadayaa dee xeerarka loo adeegsanayo waxaa ka mid a xeerka argagixisada yacni qof inuu argagixiso dadkii iyo dalkii iyo ummadiiba uu ku kiciyey inuu dadka argixinay marka heerkaas habal gaarsiiyo bal dadkaa kale waynu u geli doonaa cabdicafrow ninka dhakhtarka ah ee shaqaalaha ku qufacay maxaa laga yeelay isaga maxaa lagu sameeyey ninkan arrintan waxay dhacday toddobaadkan aynu ku jirna bay dhacday booliiska ayaa loo yeeray labadii qof ee shaqaala ahaa ee ku hindhisan ayaa booliiska wacay isla tobankii subaxnimada booliiska waa yimaadeen ninkiina waa booliiska waa kaxeeyey gudaha ayaa la dhicay hagoona waa la xidhay guduhu ku jiraa waa qufca oo ku qufcay shaqalaha waxa weeyaan khal- khalgelin nabadda ah
iyadana waxaa jira een, de- dabcan dad muddooyinka dambe aad u isticmaala dhinaca warbaahinta bulshada ama waxa social media la yidhaahdo iskaga duuba muuqaalla meelahaasi kaftanna ka dhigaya waxyaaba badan ka samaynaya Een, iyada kuwaasi de imanka waa iyaga ma odhan karna godkooga biyo ugu galeen dabcan eh, arrinkani maaha arrin la eh, ka- kafta waxyaabaha qaar baan kafta gelin karin yacnihii waa een, qofka dee k- k- shan qof isagoo ku dhex jira Eh, xa- xanuunkan eh, coronavirusku keenana dee shantaa qof wakti yar buu ku qaadsiin karaa marka dee wax kasta oo social mediahii iyo kaftankii iyo filhindigii laga dhigi jiray dee waxyaabaha qaar baan gelayn cabdixakiinow Eh, sababtaas awgeedna dalal badan oo caalamka ah waxay qaadeen tallaabooyin adag oo qofka kaftanada noocaasa ee een, khalkhalka gelinaya nabadda iyo iyo iyo bulshada lagu qaadayo tusaale ahaan iminkoo kale dadka jabiya sharciyadan maxaa la yidhaahdaa ay soo saareen dalkan ingiriisku soo saaray oo kale minneapolis oo kale iyo erida lacag bari baa la ganaaxayaa Eh, qiyaastii kun dollar baa qofka la ganaaxaya singapore oo kale toddoba kun oo u dhigantaa eh, toban kun oo dollar ayaa la ganaaxayaa dalka sodonka imaaraad marka waa doolarka ayagu isticmaalaan todoba kun oo dhiganta oo toddoba kun oo doolarna waa doolarka ayagu isticmaalaan dalka isotaga imaaraadka carabta toban kun oo dirham ayaa een, la ganaaxaya oo weliba imaaraadka oo kale xilli waxaa lasoo- waxaa lasoo rogay bando bandoga wixii ka dambeeya qofka baxa ee suuqa lagu arko waa ganaaxa afar iyo lixdan qof oo yacnihii ka dusay eh, eh, markii la yidhi dadka ha dhex gelina toddobaadkan baa duri maxkamad lagu saaray oo ay saxaafadda ku qoray oo oo la maxkamadeeyey Eh, uganda waa tin ogeed Shi- shiinihii ka baxsaday ee een, hoteelka ka baxsaday iyaga laftooda ee labada yugandiis kala kaxeeyeen iyagoo jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo kasii gudbaya waa tii lasoo qabtay marka kaftanku ma jiro marka waxaa leeyahay digtoonowa waa in halkaagaas wixii amarka lagu siiyaad ku qaadato dhaqdhaqaaq ma jiro sida uu yahay waa in qofka amarka u qaata waxaa jira eh, dalkan eh, iminka eh, maraykanka oo kale gabadh waxay samaysay eh, in- in ay meel shal lagu iibiyo qudrada iyo dukaamadan caadiga ah qudrada iyo iibiyo in ay eh, oo ku yaa- oo ku yaalla pennsylvania gobolka la yidhaahdo inay ku qufacday meesha eh, tufaax iyo dee qudradu taalay qudradii iyo roodhadii iyo biskidkii iyo wixii meesha yaalay dee waad garanaysaa dukaamadii caadiga ahaa ee dee dalkeenaba ku oolaya magalada dhinaca qudradu taalay dhinaca bariisku yaalay wixii oo dhan bushariga caadiga bushariga caadiga ahaa cabdixakiin waa la buufiyey waa la daadiyey shan iyo soddon kun oo dollar ayay dukaankaas gabadhaas ka khasaaraysay in ay waa keliya qufca ay ku qufacday oo ay ku qufacday qudradda ay ku qufacday marka dee dee ma sahlana iyadiina maxaa la sameeyey sida dhakhtarka umbirta ma la dhaafiyey kaftan maaha isla markiiba booliiska loo yeedhay midda kale booliisku waxay haystaan amar dadka ka hor imanaya shuruucdan loo dhigay in iminka lagu ilaali lagu xakameeyo inuu xanuunka xanuunkani fido dadka ka hor imanaya meeshooda lagu dallacaya ingiriiska oo kale marka dadku ay dibadda usoo baxayaan iminka baabuurtii booliiska ingiriiska waxaa sabeecadoodan bay ku hadlayaan waa booliiska gurigaaga ku noqo
haatana dhegaystayaal waa qaybtii halaburka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi barnaamijka cawayska washington ay siisay fanaanada nimce yaasiin caraale islamarkaana ay kaga waramaysa waayaheegii fanka iyo marxaladihii uu soo maray waxaanay fanaanadu magaalada hargeysa ugu warantay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur kusoo dhawow idaacadda laantaafka soomaaliga v o a barnaamijka caweyska washington ayaan kugu soo dhaweynaynaa aad baan idin salaamayaa isaga mustafe aad baan ugu faraxsana caawa inaad wareysanayso anoo hargeysa jooga maasha allah gurigaagina jooga Aad iyo maasha allah Mhm.
de waa kaa waad wada garateen baan filayaa codkaasi nimco yaasiin caraale magac miskiin lagama aha fanaanada weyn ee caanka ah een, nimco halkeed ku dhalatay goormaad dhalatay haddii aynu dadka dib u xasuusino intaan garanayn ee dhegta kaala socota intii muuqaalka ka daawatay taariikhdaada way ka daawatay Mhm.
horta waxaan ku dhashay een, hargeysa Mhm.
een, waxaan ku koray een, jabuuti Mhm.
saddex sanaa laygu geeyey Haye.
waxaa laga keenay een, nearly nine anoo jira Haye.
ilaa sideed iyo badh Een, deedna dee sheekhna waxba iskuulkii macaamadii baan ka galay macalin qaasim haddana waxaan ka galay iskuulkii hoose haddana waxaan ka galay iskuulkii dhexe haddana waxaan galay b b haddana iskuulkii aan ka baxay baan macalimad ka noqday maasha allah haye Een, goortii ugu horeysay ee aad sugaato inaad fanaanad tahay ama goobtii ugu horeysaad ka bilowdo een, iyo weliba heestii ugu horeysaad ku bilowdo Een, ma dhinaca heesaad ku bilowday ma riwaayadahaad ku bilowday maya waxaan ku bilaabay een, markaan ay dadka ka baxnay een, eighty een, maxaan sorry seventy een, six seventy five waxaan galay b b-da seventy six baan ku xoreysanaa saciid saale wuxuu noo dhiibay riwaayadii hadaanan khaldanayn taariikhda wuxuu noo dhiibay riwaayad loodhan jiray iftiinka aqoonta oo markii af soomaaliga dadkii ololaha een, hirgeliyey ee maaragtay fidiyey ee tuulooyinka geeyey adduun soomaaliya oo dhan soo wada baray ayaa soo wada noqday deedna mar adaamay waxaa la dadkii soo noqday waxaa la siinaya bilado maxamed siyaad baa bilada bixinaya ilaa naxariiste dowladii berigaas deedna hees baa- waxaa la yidhi riwaayad sameeya riwaayadii waxaa la yidhi waxaa qaadanaysaa waxbarashada ka iftiinka aqoontaa qaatay saciid saalax baa qaatay iyo- iyo kooxda iftiin deedna maxay ahayd waxaa ku jiray riwaayado een, heese aada u macaan Een, waxaa ka hirgashay een, heestii alifla kordhibe alif la hoos dhigo haa iyo hees aada u badan heesta furitaanka anaaba qaadayay Mm, haddii allaba kuu runyay saddex heesood afar heesood meelahaasaan kulaana atirsha ka ahaa maasha allah Ee, marya cali mudane sukuntadayda ahayd ilaahu naxariisto taas ardaynimadii bay ahayd deedna markii dambaan macalimadda noqdeen macalinimadii waan ka tegey deedna waxaan noqday waa beri baan eighty sixkii ayaan haddana fanaanad noqday waana goobtii ugu horeysay nimca yaasiin ay kuugu baxday miyaa markaas haa magacaagu kuu caanbaxay oo ugu caanbaxay waxa weeyaan riwaayadii maxamed saleebaan een, shamaali ee ee durdurtumisay een, 86-kii bishii ugu hor- horreysay baan baxnay riwaayadda waan qaadnay ilaa iyo waxaan ka bilownay koonfur ilaa iyo boorame haddana waanu soo celinay riwaayadda waxay noqotay hid markaa riwaayadda aan adkirsha kaa keligay riwaayadda magaceeda maxaa la odhan jiray waxaa isaseega jacaylka waxaa ku jira heesa laba heesood maxamed salebaan baan la qaadayay hees hey baan la qaadayay hees shamaali baan la qaadayay heesa shamaali waa caano waa taqaanaan waxa weyn ha burburin wacadka ha ka baqan dhankayga
Thank
maxamed salabaan aan la qaadayay waxaa weeyaan maxamed salabaan baan waxaan daawaday isagoo heesruwaaddiisa ku timaan kuu sheegaya isaga oo masrax ka heysaya ayaa anagoo jaamacad ka nimo kale oon daawanayno ciyaal jaamacad matalayna ayaan ka helay codkiisa kolba masraxaa nugu tagaa kol masraxaa nugu tagaa kolba waxbaanu geliyay kolba waxbaan deedna waanu sheekaysanayno markaasaa ugu yidhi adigu gareerahaan is dhaafsanay geeraaan is dhaafsanay geeraaan is dhaafsanay markaas wuxuu yidhi ugub maa xaajada siimano ogsooneyn buu yidhi marse haddaan ehelnahay arli shisheeyana joogno aqbalkeen ayaanahay ambaqaadka sheekadu se wayno ayaa kale waanu ballanay waan isu nimi hees baan qaadnay waan qaaday markaa waa arkay markaa de inaan ka helay fankiisii iyo de yari doondoonayo waxay ahayd nuurkii indhaha iyo naftaha naftaha raaxadeedu sidaani kugu nugu lahay niyadaydu ma ogtahay markaas wuxuu idhahdaa amba nabarka caashaqu inuu igu nagaadoon noloshaba laanta inaan nacayo ma ogtahay heesasanta wada qaadnay waa markii ugu horeysa aan isbaranay markii dambena aniga jaamacaddi bay dhammaatay ha masoo cusboonis waxay la qaaday bk ha haddana markaa anigu jaamacaddi baa dhamaystay waan soo baxay waxaan imi hargeysa deedna hees macasalaamaha baan soo wada qaadnay heestaa weli qof lamaan qaadin maalintaasana iigu dambeysay aan qaado hees markaa aan dhoofayo markaa waxaan idhi kalgacayl ka halistiyo hadimada ka dhowro hadda laabtaygu hay markaas wuxuu yidhi waan kuwa haweyno inaan hagar u geystaa waa habeenkii xalayo tegay hawli isla qabashadeenay ku habantee garo suada heshiiska iyo go-aankana kama soo hadhee garo haye gacale nabad haye gacalo nabad dhandhaararar nuurkii indhaha iyo naftaha naftaha raxadeedo nuurkii indhaha iyo naftaha naftaha raxadeedo
amba nabarka caashaqo inuu igu nagaado amba nabarka caashaqo inuu igu nagaado nolosha balla'aanta inaan nacayo ma ogtahay nolosha balla'aanta inaan nacayo ma ogtahay neecaw jacayli waxaana wilaaqay
naxdini li i haddunu boon naxariisu leday
sii macsaansoo kala tirnay waaadaasaan kusoo caan baxay magacaygu caan ku noqday deedna markii dambeen kusoo noqday xamarna telefishinkaanu duubay lul taaliil baa wareysanaysay aniga shamaali heesbi waxaan siin tifiga qarankaan siinay erkay isku shareertay markaa anagoo shidan aniga shamaali welbarna laga yeedho oo aniguna atirshad khatara noqday oo cilmiga caadi intay baxsan baryaha mashquulka yara noqotay booskeedii aan galay oon kula culimatelay riwaayadii cilmiga caado walankii baxsan galay oon kula culahaysayey oo maanday ku jirtay oo sawiraan ku jiray oon booskeedii galay oo geeyey baraawe marko baleraarira ilaa kismaayo ilaa xadka libooye xaggan iyo baydhaba ayaan geeyey anigoo de baxsan galaya ya anigu horeyna uma guursane haddana guur dooni mayo sheegaa haddaba guur haddaba guur maxaad ku diiday anigu guur waxaan ku diiday ragoo idila uga gigay ee aan gabadhnimo doontay geeyan baan jirin la qaatoon gariyo gardarabaa u daay na adigu anoo maalinta meesha waa beri dee gabadh lasoo haystay boqorka codka lasoo haystay ee khatarta ah hayaay waaba laisku kaa haystaaba markiiba waa la ii yeedhay kaariyo iyo maxay haydeen madaxdii iyo waxaa lagu nimcay waxaan rabnaa inaad waxaa lagaa soo bixi warbixin fiican gabdhii hore in la tartami karto heerkeedii taagan tahay waa beri baan kaa shaqaaleyna haaye baan iskeelka ugu sareeyey oo markaa dee baxsan iyo maadeeqiga qaadanaya baan qaato dee maadeeqiga iga soo warbixiyeen kul iyo saan riwaayadii usoo matelay anoo markaasna dee iskeelkii saree laga qaato tobka ku jira ayaaba de qabtii noogu dhacdan soo dhoofno sidiiba dee dhinaanka waxaan joognay london dhegaystayaal qayb kale oo waraysigan ka mida waxaad ku maqli doontaana barnaamijka caweyska washington ee soo socda gudahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaasaan kuso afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
idaacaddeennii fiidnimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaana iyaga oo guryahooda jooga sababo la xidhiira cudursadaha koronafirus idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan
Hello.